الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsiganu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo kowaad min suurati ruum qaala tacaalaa muniibiina ilayhi waataquuhu waaqiimu الsalaata walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kullu xisbin bima ladayhim farixuun waxaynu ku soo jirnay oo aynu soo haynay fii tafsiiri suurati ruum muniibiina ilayhi muniibiina ilayhidaas fidratallaahi in lala socodsiiyo oo muniibiina la xaaleeyo iyo in loo soo qadaroo la yidhaahdo kuunuu waxaad ahaataan muniibiina ahaada kuwa noqonaya oo u noqosho badan ilayhi ila allah muniibiina xaalaad tihiin ama muniibiina kunuu muniibiina ahaada ilayhi ila allah waxaa la soo yidhi fa aqimu wajhaka aqiimuu wujuuhaku wejiyadiinna ooga dadow diinkaas xaqa ah ku ooga dhanna ha uga bayrinina muniibiina xaalaad tihiin saa loo xaaleeyay kuwa bimacnaa raajiciina muniibiina noqonaya raajiciina laabanaya ilayhi ila allah ilaa rabbikum weeyaan maxaa ilaahay xaggii loogu noqonayaa bitowbati wa ikhlaasi alcamal towbadkeenid iyo camalka in ilaahay loo khaliso subxaanahu wa tacaala muniibiina ilayhi wattaquuh waaqiimuu wattaquuhu ilaahay ka yaaba iska jira weeyaan cabsada waaqimu waxaadna ogtaan asalaata salaada ooga ilaahay ka yaaba wattaquuhu ilaahay muraaqabeeyo oo fii afcaalikum wa aqwaalikum intaba salaadana ooga oogiddu waxay noqonaysaa in salaada loola yimaado cala alwajhi aladii yurdi اllaah qaabka iyo sida alle raalli gelinaya oo ilaahay raalli ka yahay walaa takuunuu hana ahaanina ha ka mid ahaanina min almushrikiina kuwa mushrikiinta ah laa takuunuu miman ashraka billaah ilaahay kuwa u shariig yeelay kuwaas ha ka mid noqonina walaa takuunuu ha ahaanino ha ka mid noqonina min almushrikiin mushrikiintii baa la cadaynayaa min aladiina faraquu ha ka mid noqonina min almushrikiina ka bedi walaa takuunuu ha ka mid ahaanino ha ahaanina min almushrikiina min aladiina faraquu walaa takuunuu ha ka mid noqonina min aladiina kuwii faraquu mushrikiintu waa min aladiina kuwa faraquu diinahum diinkooda kala geegeeyey oo kala qaybqaybiyey oo diinkooda isku khilaafay oo bedelay oo dooriyey oo wakaanuu ahaaday kuwaasi shiyaca koox koox axsaab sidaa noqday sidaas kuwa noqday kuwaas ha ka mid noqonina oo mid kasta hawadiisa raacay oo kuwii kutubtii hore kuwaasi intaasoo kooxood bay noqdeen intaasoo firqay noqdeen kuwa yahuudiya intaa u qaybsamay kuwii nasaarada intaa u qaybsaday majuustii mushrikiintii wa kaanuu shiica kullu xisbin xisbi dhammaantiis iyo kullu jamaaca jamaaca dhammaanteedna bimaa ladayhim bimaa shayga ladayhim iyaga agtoodaa farixuuna kuwa ku faraxsan wey kullu xisbin xisbi dhammaantiis farixuuna weeyaan kuwa ku faraxsan bimaa ladayhim firqo kasaaba waxa weeyaan waxay wataan ayay ku faraxsan yihiin oo raalli ku yihiin oo ay oo hadde waxaasi waa wax qalloocan oo ay iyagu hawadoodii ay ka heleen wax noocaasa weeyaan baadilkaasay xaq moodayaan markaasay misno ku faraxsan yihiin kitaabkii ilaahay bay qaar rumeeyeen qaarna waa waa beeniyeen waa ka kufriyeen yahuud iyo nasaara iyo majuus iyo abad cabadatul awthaan kuwa asnaamta caabuda waxaasoo dhan weeye iyo wax allaale wixii diin baadila haysta islaamnimada wixii ka soo haray ahlul islaam soo maaha waa diintaa keliya weeyaan marka ahlu adyaan dadkii diinaha haystooo innaga naga horreeyey waa iskhilaafeen kooxa kooxay noqdeen aaraa iyo madaahib bay u kala qaybsameen firqo kastaaba waxay sheegatay inay iyadu hagaagsan tahay waidaa massa nnaasa dadka markau taabto durun dur iyo dhib waidaa waqtigii massa u taabto annaasa dadka durun dur iyo dhibaato shiddo iyo dhib dadka marku taabto faqri marku dadka taabto dadka markii xanuun taabto dadka markii waxyaalooyinka balaayooyinka imtixaanaadka wax ka mida lagu imtixaamo oo arrinkaasi uu ku dhaco dacow rabbahum rabbigood bay tuugayaan muniibiina xaalayihiin kuwa u noqonaya ilayhi ilaahay ilaahay bay baryayaan waa u tadarucayaan dhibta ilaahu naga badbaadi bay dhahayaan asnaamtay ka tegayaan maxaa yeelay waxay og yihiin dhibaatadaa cid kaloo faydi ka dha inaysan jirin ila allaahu ilaahay mooyaan wakhtigaa iyaga ah inaabo iyo khuduuc bay la imaanaya umma intaa ka bacdi idaa adaaqahum ilaahay markuu dhadhansiiyo minhu xaggiisa raxmatan naxariis ilaahay markuu naxariis u galo oo barwaaqo loo dhiibo oo caafimaadkii loo dhiibo oo wixay ka cabteen oo dhibtii laga qaado idaa fariiqun isla markiiba koox oo minhum iyaga ka mid a birabbihim yushrikuuna waaba iyagoo shariig yeelaya birabbihim rabbigood u shariig yeelaya oo ilaahay cid kale la simaya oo cid kale wax la wadaajinaya isla markiiba fariiq mar haddii la cabire waxaa garanaysaa qayb ka mid ay arrintaani ka dhacdae ee kuwo kale oo hagaagsan inay jiraan aayadda waxaa looga jeedaa tashniic iyo ceebayn kuwa mushrikiinta ah waxa ay ku jiraan iyo falka ay faraha ku hayaan arrinkaas arrin foolxun inuu yahay markii dhibaata timaadana ilaahay xaggiisa u cararayaan markii barwaaqada uu siiyana ay markaas ilaahnimadiisa ay diidaanoo ay waxyaalo kale ilaahaya ku sheegaan ilaahay wuxuu yidhi liyakfuruu kuwa iyagaay ha kufriyeen laamtaani ma laamul caaqiba wasayruura ma laamu kayba ma laamul amar ba liyakfuruu amarka haddii laga dhigo waa tahdiid raalli in looga yahay maaha ha gaaloobeen bimaakii dartii aataynaahum aan siinay nicamtaan u galnay awgeed wuxuu ku dhaca way arki doonaan wey fatamatacuu iska raaxaysta fasawfa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan amarkaasi waa amrun calaa wajhi tahdiid liyakfuruu binicam illaah ilaahay nicamtiisa ha iskaga kufriyeen ku kufriye wey ha iska raaxayseena adduunkan waxay ogaan doonaan fasawfa taclamuuna waxaad ogaan doontaan kuwa mushrikiintaanow kuwa mushrikiinta ahow ciribtiinna dambea ogaan doonta marka adduunyada birbirkeeda raacdeen nicamtaan dhammaanaysa markay a ku lugoodeen waxaad ogaan doontaan abaalka idiin dambeeya ilaahay wuxuu yidhi am anzalnaa am bale anzalnaa istifaamkuna waa inkaari amtuna macnaha waxaa weeyaan bimacnaa bal oo idraab ah am bale anzalnaa ma waxaan dejinnay calayhim iyaga dushooda suldaana suldaan iyo xujo waadixaa ee cad mayaanu soo dejinnay oo dushooda ku soo dejinnay oo fa huwa suldaankaas baa yatakallamu hadlaya bimaa shay kaanuu ay ahaadeen bihi isagaba yushrikuuna kuwo ugu sharig yeelay ma suldaan iyo xujo cad bay hayaanoo xujadaa cad oo loo soo dejiyey baa u tilmaamaysa waxaanay ku jiraan in loo oggolaaday taasna ma jidho wey waa isfahaamku waa inkaari am bale anzalnaa miy ma waxaan dejinna calayhim dushooda suldaana xujo waadaxa ee cad oo shirkigooda u oggolaanaysa ma kitaab baannu soo dejinna hadlaya oo u markhaanti kacayo waxa ay ku jiraan iyo shirkiga iyo balaayada amarku saa maaha bay ka dhiganta oo fa huwa suldaankiibaa yatakallamu suldaankaasbaa yatakallamu hadlayabay weeyaan bimaa kan kaanu ay ahaadeen bihi isaga yushrikuuna yushrikuuna ay ugu shariig yeelanaa bihi bilaahina waa la dhihi kara waxay ilaahay ugu shariig yeelayaan oo dhinac dhigayaan ma daliilkaasi u haystaan taasi ma jidho weeye layse alamru kamaa yatasawaruun arrinku maaha say sawiranayaan waxa weeye muraadku laysa lahum xujatun bidaalika wax xujo ah iyo waxay haystaan haba yaraatee ma jidho waidaa adaqna annaasa raxmatan farixuu bihaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa adaqnaa markaan dhadhansiinno annaasa dadka raxmatan naxariis farixuu waa farxayaan bihaa raxmaddaasay ku farxayaan abaartii laga saaroo raxmad la siiyo xiriirigii iyo faqrigii laga saaroo waasac looga dhigo arsaaqda cudurkii laga saaroo caafimaad la siiyo way farxayaan waa bishaaraysanayaan waa lagu faraxgelinayaa waa qofka arrimihiisu markay iskugu toosan yihiin oo barwaaqadii iyo raxmaddii iyo caafimaadkii iyo xoolihii iyo noloshii iyo wixii oo dhan iskugu aadaadan yihiin farixuu bihaa wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun sayi'a hadday asiibto balaa'un wa cuquubatun balaayo iyo ciqaab hadday asiibto bimaa bisababi maan ay la asiibto shay sababkii qadamad ee hormarsatay aydiihim gacnahoodu waxay iyagu la yimaadeen darteed bisababi macaasiihim macaasiday la yimaadeen darteed haddii musiibo iyo sayi'o ugu dhacdo imtixaan iyo jirabaad iyo cuquubo lagu keeno idaa hum waaba iyagoo isla markiiba yaqnaduuna quusanaaya waaba quusanayaanba raxmadoo dhan bay ka quusanayaan faraj faraj dambe iyo khayr dambe in la helayo dhibtaan laga baxayay ka quusanayaan ibnu kasiirku wuxuu yidhi haadaa inkaarun cala alinsaan min xayu huwa insaan oo dhanba min xayu huwa meel ou joogaba yaa ilaa man casamahu llahu cidda ilaahay dhowro ilaaliyey ambiyada ilaahay iyo kuwa kaloo baariyiintaha wanaagsan mooyaane markii barwaaqa ku dhacdo ou helo badira waa qooqayaa waa kibrayaa markii dhibaata soo wajahdana yaisa ayisa waa quusanayaa xaalkiisu waa iska sidaas waa insaankii idaa hum yaqnaduuna waaba iyagoo isla markiiba quusanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow mayaysan ogeyn anna allaaha ilaahay yabsudu risqa risqiga inuu u waasiciyo u fidiyo liman yashaau cidow doono ilaahay risaaq inuu u waasiciyo u fidiyo u basdiyo wayaqdiru kuna ciriiriyo ilaahay cidow doono sidaa miyaysan ogeyn sidaa mayaysan garanayn oo haddii dadku macnaha faqriga dhibi ku dhacdo inay quustaan maaha oo raxmaddii ilaahay ka quustaan ilaahay baa maamulkan wata dadkaa la ysku fiirinayaa ciddou doono u waasicinayaa ciddou rabo ku ciriirayaa inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayaatin aayaad waaweyn dalaa'il waadixa ah ilaahay qudradiisa tusinaya iyay ugu ahaato liqowmin qoom qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaaya yusaddiquuna macnaha rumaynaya xikmadda allaha khaaliqa ah ee rasaaq ah taas aaminsanoo rumaynaya fa aati sii waxaa siisaa dal qurbaa qaraabanimada midka u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii waalmiskiina waaati waxaa kaloo siisaa almiskiina miskiinkana xaqahu sii wabna sabiili waddada inankeedana xaqiisa sii kuwaasoo dhan xaqooda gacanta u geli qariibka dal qurbaa samafalkii iyo xiriirintii wey miskiinka iyo musaafirka wabna sabiil midka safarka ku jiro safarkiisii go-ay oo safarkiibaa macnaha wuxuu u baahan yahay sadaqo iyo ixsaan iyo samafal buu u baahan yahay kaasna waxu dhib lanna waa laguu soo sheegay ha la yaabin dadkaanoo ilaahay baa ciddou doono u waasicinaya arsaaqda ciddou doonana ku ciriiriyaaya kuwaas marka waxaada sii lama dhihin faaati dalqurbaa waxaa siisaa xaqahu isaga xaqiisa si xoolahan buu wax ku leeyay war wixiisa si ee adiga waxaada siiba lama dhihin waxaana gacanta ku haysa xaq baa lagu leeyay marka ummadda xaqa ku leh waxooda ka sii weeye tacbiirku waa saas intaas laguu sheegay baa ka mid a qaraabada kanu saaxiibkaa miskiinka iyo ibnu sabiilka xaqooda u dhibbali kifaayadoodaa la siinayaa nebigaa lala hadlaya calayhi salaatu salaam ha ahaatee muraadka loo socdaayo waa nebiga ummaddiisa ama huwa wa ummatuhu nebiga iyo ummaddiisa baa labadaba loo jeedaa daalika kaasaana khayrun liladiina yuriiduuna wajha allah kaasaa u khayr badan siintaas iyo samafalkaas baa u wanaagsan ama u khayr badan liladiina kuwa yuriiduuna doonaaya wajhallaahi ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa kuwa raadinaya ilaahay waxay raadinayaan waxay raadinayaan ridihiisa iyo wejigiisa camalkooday ku raadinayaan hawaab bay raadinayaan wa ulaa'ika kuwa iyaga hum iyaga unbaa almuflixuun kuwa liibaana iyaga wey xasriga jumlada la geliyay labada dhinac macrifada laga dhigayo hum iyaga unbaa almuflixuun kuwa liibaana iyaga unba weeyaaba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali اnnaasi falaa yarbuu cinda allah wamaa aataytum waxaa bixisaan oo min riban riba ah waxaad dhiibtaan oo xoolihiinna aa ka bixisaan dadka xoolaha haysow oo min riban dheeraad ah ribo ah maxaa u bixinaysaan liyarbuwa inuu ziyaado oo kobco fii amwaali nnaasi dadka maalashooda dhexdooda baa u bixinaysaan falaa yarbuu kaasi kobci maayo oo ziyaadi maayo liyarbuwa inuu ziyaado fii amwaali nnaasi dadka maalalkooda dhexdooda falaa yarbuu ma ziyaadayo kaasi cinda allaahi ilaahay agtiisa kaasi ma ziyaadaya wey waxa weeyaan qof baa hanti leh markaasuu qof aan waxba haysan waa iska dhacdaa haddane baa dhaqaalo u baahanayo markaasuu leeyahay lacag isii kun isii kun kii qaniga ahaayoo xoolaha haysay kunkiibuu bixinayaa ha bixiye muxuu ku siinayaa liyarbuwa fii amwaali اnnaasi wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali اnnaas wuxuu leeyahy kun iyo shan boqol baa hadhow ii keenaysaa kii aan waxba haysan baa la sii cuslaynaya ama laba kun baa ii keenaysaa kunkagaiyo kun kale ninkan wax bixiyey wuxuu rabaa wixiisii iyo dheeraad inuu helo kii wax qaatayna waxaa dhici ka dhah macaa wixii uu qaato lafaha ahaa markuu damco inuu xoogaa rogrogto in xataa lafihii ka khasaareen oo kunkii laftiis kaba gubtay ama qaarkiis kunkii qaar ka baaba'ayoo boqol iyo laba iyo saddex ka baabi'een oo toddoba boqol usoo hadhay lafahow qaatayba haddii wax gaadheen kiina markasta ka sugaya kunkau qaatay iyo dheeraad wuxuu noqonayaa qof dhiiggiisi la nuugayo waxuu faa'iideyna maba jira kii wax qaatay hadduu ribi xelo kunkii intuu ku shaqeeyo dan ku gaaro wax ku helana waxaa dhici kadha wuxuu helay iyo wixii siyaadada ahaayoo la saaray inay isla ekaadaan kun baa la siiyey waxa layihi kun iyo shan boqol keen isna wixii waaba ku shaqeeyayoo shantii boqol baa soo gashay kunkiina waa hayaa wixii uu shaqeeyey oo dhan ninkii wax siiyey baa ka sugaya ama shantii boqol ka yar baaba soo gashay markaasna waa qof dhididkiisii wixii uu ka shaqeeyo maanta o dhan isagu islaha wax ka hel dhididkiisii baa lagu shaqaystadoo dhididkiisii baa markaasna la nuugaya marna waa dhiiggiisii marna waa dhididkiisi markaasaa kuwaan waxaysaay dadkaasi iyagu sidaa ula tacaamulaya wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali innaasi falaa yarbuu kaasi ma siyaadayo cinda allaahi ilaahay agtiisa ajar ma leh laalaab ma leh kasab khabiidoo xun weeye lama barakaynayo aayaddii ahayd bay la macno tahay aayaddu yamxaqu llaahu ribaa wa yurbi sadaqaat ilaahay ribadana waa baabi'iyaa sadaqadana ilaahay waa kobciyaa waxaa kaloo lagu fasira qof baa qof wuxuu siinayaa hadiyad iyo waxba u geynayaa wuxuu kaga raadinayaa wuxuu siiyey wax ka badan inuu biri ka maalin ka helo xoogaabuu u geeyey laakiin wuxuu is leeyahay hadhow aan laba jibbaar kaga heshay waxaa siisay iyo wax la egoo kale ha kuu soo celiyo niyaddaas haddaa marba horeba qofka wax u siisay falaa yarbuu cinda allah diintu marka qaabab kale waxaa jira faa'iidada iyo ribaxa lagu helo ama wax laysku siiyo diintu waxay kuu ogoshahay inaa qofka wax iska siisid lafihiina aadan ka rabin ribix iyo faa'iidana aadan ka rabin taa maxaa la yidhaahdaa sadaqo waxaa sadaqaynaysa qofkaasi waxba ma haysan miskiin buu ahaa waxbaa siis lafa ii keenna ma kama rabtid faa'iide ii keenna kama rabtid amaahna waa taqaan diintu waxbaa qof amaahisay wixii oo kale ii soo celi dantaada ku gaar hadhow ii keen intaasaan ku siiya ii soo celi baabulqard iyo baabusalam iyaguna waa jiraan muraabaxo in la kala faa'iido shuruuddeeda iyo nidaamkeeda indii la maro iyo qofkan shayga laga gaday in faa'iidadii la saaro faa'iidadiina markaas ha dhowtii oo qofkaan isaa ku helo ku qaato wujuuh kale oo wanaagsan oo qofka wax xalaala ku soo gelayaanoo noocaasa baa jira ribana isa soo gelayn oo ribadii looga fogaanayo falaa yarbuu cinda allah ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataytum waxaa bixisaanoo min zakaatin zakaa haddee zakada suuraddu maki bay ahayd zakadana waxaa weeye bacdalhijra iyo sanadkii labaadoo hijrada ayaaba la faral yeela sakadaani waxaa bixisaan oo aa isku dahiraysaan oo sadaqo iyo ixsaan ah turiiduuna xaalaad doonaysaan bixinteeda wajhallaahi ilaahay wejigiisa ilaahay aa ku rabtaan ridhihiisa iyo wejigiisa fa ulaa'ika kuwa iyaga hom iyaga unbaa almudcifuuna kuwa laalaabtay iyo jibjibaartay ajarka iyo hawaabka iyo xasanaadka kuwa mud waa isim faacil kuwa jibjibaartoo laalaabtay weeyaan faulaaika hum lmudcifuun allaahu ilaahay alladii allah weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala allaha weeye khalaqakum idin abuuray jala wacalaa alkhaaliq ilaahay kaas weeye uma dabadeedna rasaqakum idin arsaaqay waxaad isticmaalaysaan ilaahay baa idin siiy alkhaaliq alrasaaq waa ilaahay addoommada isagaa abuuray isagaana arsaaqah hooyooyinkood calooshoodaa laga soo saaray iyagoo qaawan cilmi aan lahayn waxba aan maqlayn waxba aan u jeedino indhaha isku haysa markaasaa ilaahay arsaaq xoolaa laysiiya tabac alaabbaa la siiyey hanti baa loo dhiibay maskaxdii iyo caqligii baa la siiyey uma rasaqakum uma dabadeedna yumiitukum ilaahay waa idin dilahaya uma dabadeedna yuxyiikum ilaahay waa idin noolaynahaya waa idin soo celinaya ilaahay kaa weeye hal min shurakaa'ikum kuwiina shurakadaa ma ka mid yahay man mid yafcalu samayn kara yafcalu sameeya hal min shurakaa'ikum ma ka mid ahaadee man mid yafcalu fala kara falaya min daalikum kiinaas intaa ilaahay leeyahay shurakadiinna mid intaa samayn kara maku jiraan hal min shurakaa'ikum ma ka mid ahaadee man mid yafcalu falaya min daalikum kiinaas min shayin shay-an shay ka mida wax ka mid a mid samayn kara waxaa caabudaysaan alle sokadiis intaa wax ka mida mid samayn kara maku jira kuma jira had ilaahay baa la keliyoobay waxaanoo dhan isagaa wax dila isagaa wax nooleeya isagaa arsaaqa isagaa khaaliqa subxaanahu nasihidiise subxaanahu hufnaantiise subxaanahu nasahnaantiise wa tacaala ilahay waana ka hor ahada camaa yushrikuun subxaanahu ilahay nasahnaanta wa tacaala ilahay midka sare weeye camaa waxa yushrikuuna ilaahay ugu shargi yeelaya ay wax la wadaajinayaan subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala mid waxa weeyaan ka hufan kaa weeyaan waxay caabudayeenna sidaasaa lagu tilmaamay waxay yihiin iyo waxay tarayaan midna inuusan jirin waxay caabudayaan asnaamta iyo wax kastoo ay caabudayaan alle sukadiis saas baa lagu tilmaamay marka waxaa la yidhi hal min shurakaa'ikum man yafcalu min daalikum min shay war maku jiraa intaa mid ka mid ah mid samayn kara hadda kuma jiro wey kuma jiro wey deedna ilaahay waa in la nasaho marka subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun tanazah jalla wacala ilaahay baa ka nasahnaada wataqadasa can an yakuuna lahu shariiku ilaahay in shariig u ahaado ow mahiil u ahaado watacaala camaa yaquulu lmushrikuuna culuwan kabiira ilaahayna waxa ay kuwa mushrikiinta ku qowlayaan ilaahay waa ka hufan yahay subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab